علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan munaasabadda ciiduladxa ayaan ku guda jirnaa idaacadda islaamiga halfurqaan waxaad horey u dhegaysateen xalqada koowaad barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose xalqada labaad ayaan toos u gudageli doonaa waxaana marti ku ah odayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo laba majmuuco ah majmuucada abubakar sidiiq iyo majmuucada cumar ibnulkhadaab xalqadii koobaad wacdare ayaa halkan ka dhacay waanu dhegaysanay odayaasha waxa ay soo bandhigeen barnaamij tartaneed xiise gaar iyo xamaasad lahaa xalqada labaad ayaa lagu balansan yahay maxaa isbedelay labada dhinac waa la soo nastay oo waa la soo hilbacunay dib ayaa la isugu soo laabtay labada majmuuco ayaan u yeerayaa in min qof ay soo dirsadaan waxaana qoryatuurka sida horey uu ahaa ee ayaa su-aasha bilaabi doonta biidni illahi alkariim bina su-aasha labaad ayaa u dhici doonta su-aaluhuna waa labaatan su-aalood oo dhinacyo kala duwan ka imaanaya labada dhinac laba qof hasoo kala dirsadaan mar kale iyo sida ay u arkayaan xalqadan labaad iyo wacdaraha ay soo bandhigi doonaan iyo waxa ay rajeynayaan majmuucada abubakar sidiiq ayaan u yeerayaa oo aan ku holmarayaa cumarna waanu imaan doonaa majmuucada abubakar een suldaana soo dhowo magacaada ku bilow magacaygu waa aadan tifow cilmi aadan tifow een qaybtii labaad ayaan isku soo laabannay ciid wanaagsan marka hore ciid mubaarak soo dhowow een maxaad rajaynaysaan markaan khayr badanaan rajaynaa guulaan rajaynaa biidni illahi tacaala la turaayo dadka marka bahasha hadda ay taagan tahay insha allahu tacaala waayo naqiibkiia ku jira meesha waxaan lehen ciyaalkan hala turaya tartiib odaygooda waayan lahayna moogtaha marka bahasha hadda waxay waaban ugu keeneen iska dhicinta hadda ay taagan tahay biidni illahi tacaala insha allah tan labaad baa soo diyaar garowday insha allah insha allah diyaar baanu nahay insha allah waayahay waad mahadsan tahay een cumar ayaan eegayaa iyo wakiilka ka socda asalaamu calaykum waalaikum salam waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa suldaan nuur waxaad isaaq suldaan nuurow een tii hore waad goodisay een waxdarana waad soo bandhigteen abuubakarna maanta waxay leeyihiin qaybtan inaga ayaa le xalqada labaad maxaad ka leedahay ni horta guusha waa wada filayna haddii ilaah yidhaahdo laakiin hadda siduu walaalka uu sheegay naqiibkii halkan ku jira naqiibka hadda akhyaaru iisoo diray meesha ka mid a marka banaanka hadda acbaara waxaa lalahaa bal bahasha naga yareeye sida kufridiid oo kale sida adeerkay sheekh cabdiraxmaan oo kale waxay yidhaahdeen kuraastii xataa lala soo kacay farxadda darteed naga joojiya annaga ka majmuuc ahaan kuraastii horta arki maysaan mar dambe inaan la soo kacno oo farxadda ay naga keenaysa nabadoon cilmi waad celinaysaa nabadoon cilmi keligiisa kacay waan u sheegay kicitaanka reebi maayo macnaani waa soo kici doonaa laakiin waxaad ogaataa sadar muuqdo su-aal ka dhan toban baa meel noo taalla oo hadda dardargelin badan aan soo marnay dee waa inoo taallaa miiskii madoowaa waa inoo kan rajo wanaagsanaa leedihi rajadayda boqol boqol waa insha allahu tacaala nimankan waa ka guulaysanayna waayahay in waan isku imaan doonaa oo waa la wada arki doonaa natiijada biidni illahi alkariim weli ina su-aaluhu in aad bay u badan yihiin majmuucadii ee ku guulaysatay ayay su-aashan hor taalaa oo aan ku bilaabi doonaa abubakar sidiiq iyaga ayaan ku bilaabi doonaa sidaas ayay noogu socon doontaa su-aaluhuna in waxaan rajaynayaa in kuwii hore xoogaa ay ka yara fudud yihiin insha allah kuwa gaar oo xamaasad leh iyo xiise lehna waa ku jiri doonaan insha allah majmuucada abubakar sidiiq ayaan hor dhigayaa su-aashan waa su-aasha koobaad ee dhankooda sheeg xilligii la aas-aasay dowladdii cuhmaaniyiinta muddo hal daqiiqo ah ayaad haysataan بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا في معقل نبتدئ سباقا ونبادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لا waa hagaag majmuucada abubakar sidiiq nabadoon bay soo direen magaciisa ayuu ku bilaabi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waalaikum salam waraxmatullahi barakaatu isku soo noqod wanaagsan diyaarana insha allahu tacaala walaalihii siday sheegeen waa toogtan in laga badi doono cadaystan insha allahu tacaala diyaar waxaan u nahay inaan kala tuurno biidnillahi tacaala waaya waa soo diyaar garowdeen si fiican
haye n su-aasha n ugu horeysa n idinka ayaa la idinku bilaabay xalqadii koobaadna idinka ayaa la idinku bilaabay jawaabta
jawaabta haddaan ka jawaabo aas-aasitaanka la aas-aasay dowladdii eh, cab- eh, cumaaniyiinta kun laba boqol sagaashan sagaalki
mar kale ku celi kun laba boqol sagaashan sagaalki hagaag haddii ay sax tahay jawaabta ay bixiyeen majmuucada abubakar usidiiq oo su-aasha koobaad la weydiiyey ahaydna sheeg xilligii la aas-aasay dowladdii cuhmaaniyiinta waxaan u gudbinayaa guddiga barnaamijka tartan aqooneedka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo sanadkan ay taabagelisay wilaayada shabeellaha hoose waxaan siinayaa maxamed sheekh xasan oo barnaamijka igala qaybgalaya guddigana ka socda maxamed su-aasha koobaad iyo abubakar sidiiq jawaabta ay bixiyeen بسم الله su-aasha koowaad ee xalqadeena labaad oo ahayd sheeg xilligii la aasaasay dowladdii cusmaaniyiinta la weydiiyey majmuucada abubakrin sidiiq radi allahu canhu jawaabtay ka bixiyeen oo ay dhaheen kun laba boqol sagaashan sagaal miilaadi waa jawaab sax ah
allahu akbar jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah ah oo waxaa dowladdii cuhmaaniyiinta ah dhidibada loo taagay amaba la aas-aasay kun laba boqol sagaashan iyo sagaalkii miilaadiga su-aashii koobaad xalqada labaad barnaamijkeena tartan aqooneedka wila- odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose majmuucada abubakar si sax ah ayayna kaga jawaabeen su-aasha labaad ee barnaamijka waxa ay hortaalaa majmuucada cumar odayaal kala duwan oo xamaasad gaar ah oo watana ay ku dhex jiraan su-aasha labaad waxa ay leedahay sheeg magaalooyinka uusan cudurka daacuunku gelin mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada cumar sheeg amaba sheega magaalooyinka uusan cudurka daacuunku gelin وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني majmuucada cumar waxa ay soo dirsadeen nabadoon cilmi xuseen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته xalqadan labaad maxaa rajeynaysaa تيش شلي قدر أنا الرجينا نمك nabadoona markaan waad faraxsan tahay farxaddaada markasta waa iska muuqataa إن وحواي سيدبا أنت هذا مسرح إيمان كور وحصو برا اللي يري waayahay أردقا أو dugsi sare u baasaya ama jaamacad u baasaya wuxuu ku khasban yahay inuu mataqaanaa dugsi dhexe iyo mataqaanaa ilaa maadale eydka iyo adduunka iyo wixii kasoo ji- qalin jabiyo kabacdi u baasi karaa dugsiyada kore iyo jaamacadaha marka annaga waa kasoo baasna arrimaha noocaana inaan kasoo baasa wax markhaati kaaga ah labada magaalo oo daacunka uusan ku dhicin waa maka iyo madiino ku celi mar kale jawaabta labada magaalo oo daacunka uusan ka dhicin waa maka iyo madiino waayahay waan arki doonnaa nabadoon cilmi xuseen ayuu kaasi ahaa oo su-aashii labaad ee la weydiiyey jawaabtaasi ka bixiyey isagoo majmuucada cumar matalayay oo ka socday jawaabtaasi haddii ay sax tahay haddii kaleba waxaan hordhigayaa guddiga barnaamijka بسم الله su-aashii labaad oo majmuucada cumar ibnulkhadaab ay nasiib u yeelatay oo ahayd sheeg magaalooyinka uusan cudurka daacuunka gelin jawaabta ay ka bixiyeen waxay dhaheen waa maka iyo madiine waa jawaab sax ah
waa jawaab sax ah min laba dhibcood ayaa ilaa iyo hadda la marayaa dardar baa lagu soo galay maxamedow en waa laisku soo laabtay odayaasha en waa la soo wada shiray waa la soo wada kulmay waa la soo ciiday waa la soo dabaaldegay mar kalena waa la isku goodinayaa oo xalqada labaadna waxaa la rajeynayaa inay iyana saameyn iyo yeelato si gaar ah ka waran sida ay ku socdaan iyo su-aalaha ilaa iyo hadda noo baxay sida dardarta uu soo galeen labada dhinac maasha allah dardar aada u fiican ay ku bilaabeen Had- eh, labadii su-aale hore si degdega looga jawaabo xataa lama sugin waqtiga si wacan marka insha allah tartanka inta ka dhimanna waxaan rajeyneynaa inay saa iyo si ka wacan ay kusii socoto laakiin way muuqataa odayaasha farxadda iyo dardarta ka muuqata aad bay u muuqataa malaha way soo nasteen aad bay usoo nasteen aan u malaynayaa waayahay warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan munaasabadda ciidul adxa ayaanu ku guda jirnaa barnaamijkuna waa tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose odayaal kala duwan oo rugcadaa ah oo muddo soo talinayay ayaa halkan jooga barnaamijkana waan kaga mahadcelinaynaa inay nagala soo qayb galaan farxadda iyo damaashaadkana ay nagala qayb qaataan su-aalihii ayaan horay u sii wadi doonaa qaybtii hore labaatan su-aal ayaa ku baxday iminkana waa labaatan su-aal oo xalqada labaad ee barnaamijka iyo natiijada aanu sheegi doonno biidn illahi alkariim su-aashan waxa ay hortaalaa majmuucada abubakar sidiiq sheega shahiidkii ugu horeeyey ee islaamka mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada abubakar waxaad sheegtaan shahiidkii ugu horeeyey ee islaamka كل المراتع ذات يوم تذبل إلا مراتع صحبة القرآن waxaa soo istaagay oo soo socda majmuucada cumarna ay aad u fiirinayaan ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo halkan wacdaro ka dhigaya waxa uu u jawaabayaa nabadoon cilmi oo socod ku soo maray howlka barnaamijka uu ka socdo haddaan idiin sawira isaguna sidoo kale socod ayuu ku soo maray howlka barnaamijka uu ka socdo ugaas ibraahim soo dhowow bismillaah waan soo dhaweynayaa in xafladda barakeysan iyo socod wanaagga ka socda meesha in aad baan u soo dhaweynayaa howlka qiimaha leh maxaa ilaa halka u socotay waxaan u socday waayeel baa horta inuu ku goondiiyey bisna waxaan baranaya waali- waayeel inuu waxyar ka dambeeyo marka een, odayga waxaan leeyahay markuu soconayo inuu ku fid waa adeer cilmi waxaan leeyahay meesha waa- waa simbirraxanaysaa iska jir baan leeyahay waayeel wey maxaa rajaynaysaan een, ugaas ibraahim een, odayaasha labada dhinacna hogaankoodiyaa tahay een, majmuucada een, cumarna waxay oranayeen xoogaa ugaaskeena waa u tureenaa markaan maxaa rajaynaysaa macnaha socodkaan bedelayay dhibaato kale ma wada maxaa rajaynaysaan qaybtaan waxaan qaybta waxaan rajeynaya ma jirto markii hore waxaa weeye waxaan isleehan in badan dee inay nastaan barne walaaluhu hadda maarka waxaan leenahay hogo heru aan barbar dhigayna insha allah Marka jawaabta jawaabtu waa sumayo waayahay kaas waxa uu ahaa ugaas ibraahim maxamed nuur oo ka socday majmuucada abubakar sidiiq waxaan hordhigayaa jawaabtaas haddii sax tahay haddii kale guddiga maxamed sheekh بسم الله آه، سؤاشي لو يدي مجموعة أبو بكر الصديق وهايت سؤاشو ذي اللبات سؤاش دحاذي سيقود برنامج كأهنا هايت ودعي سي شاك محالي هذا شهيد كي أغوري إسلام كأول شهيد في الإسلام آه، نقيبك وحكو جوابي سمية هل مقعو شيغي مع ذلك هو صح وحا صحني magaca sumayaadda magac baahsan oo dad badan aan loo yaqaano ma aha qofka maalan magac maxamed oo kale qof hadduu iska tuurto waa dhihi karnaa ku dar nasiib inuu isaga aadaa laga yaabaa laakiin sumaya waa saxaabiyadda saxaabi kaloo la hadda maba garanayaba keligeeda aan ku aqaanaa in saxaabo kale ay jiraan waa suuragal marka waa magaceeda waa sumaya bintu khayaad waa sax waa hagaag majmuucada abubakar sidiiq su-aashii labaad ee dhankooda ahaydna waa ay ka jawaabeen ilaa iyo hadda ma jirto qof uu ku ciyey amaba uu ku yeeray waraabihii laga wada baqayey waayahay su-aasha afaraad ayaan gudageli doonaa waxaana ay hortaalaa majmuucada cumar su-aashu waxa ay leedahay sheega saxaabigii ugu horeeyey ee hijrada lagu dhalo iyadoo hooyadiisa la cararayso diinteeda maar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada cumar waxaad sheegtaan saxaabigii ugu horeeyey ee hijrada lagu dhalo iyadoo hooyadiisa la cararayso waxaadna haysataan muddo hal daqiiqo ah كل المراتع ذات يوم تذبل إلا مراتع صحبة القرآن الله أكرمنا بهدي كتابه صرنا ضياء القلب والوجدان صرنا ضياء القلب والوجدان waxaa soo istaagay mar kale nabadoon cilmi xuseen oo ka socda majmuucada cumar nabadoona een ah, socodkaadiina waa laga jawaabay As- socodka horta waa laga jawaabay laakiin wax waaye waa socod nafeedo ah socodkaas su-aasha jawaabteedu waxay tahay saxaabigii hijrada lagu dhalay cabdulaahi ibnu zubayr ibnu cawaan aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa nabadoon cilmi oo su-aashaasi ka jawaabaya haddii ay tahay sax iyo haddii kaleba waxaan hordhigayaa guddiga maxamed sheekh بسم الله سؤاشي أفراد برنامج أهم سؤاشي لبعض اللي ودي مجموعة عمر oo ahayd sheeg saxaabi ugu horeeyey la dhalay hijrada kadib oo muslimiinta u dhasha jawaabta uu ka bixiyey eh, nabadoonka waa jawaab sax ah oo waa cabdulaahi ibnu zubayr
waayahay waa jawaab sax ayaa layidhi waa su-aashii afraad oo noo baxday ilaa iyo hadda waxaa la kala marayaa min laba su-aalood oo laga jawaabay labada dhinacba afar darajo iyo afar darajo ayay kala haystaan welina su-aaluhu waa faalnool fara kama qodna markaana waxaan siinayaa majmuucada abubakar oo su-aashan ay hortaalo sheega qof aan la dhalin oo dhintay mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada abubakar waxaad sheegtaan qof aan la dhalin oo dhintay كل المراتع ذات يوم تذبل إلا مراتع صحبة القرآن الله أكرمنا بهدي كتابه صرنا ضياء القلب والوجدان صرنا ضياء القلب والوجدان waxaana soo istaagay magaciisa isaga ayaa sheegaya salaamu calaykum cabdullahi axmed calaykum asalaam
nabadoon ku fardiid in ah, isku soo noqod wanaagsan aad iyo aad ciidna wanaagsan aad iyo aad cid wanaagsan markaan een, xoogaa dardara lagu soo galay labada dhinac odayaasha midda galwagelin dambe hadee waa taanku idhi si wacan ha rajo fiican lidii aad iyo aad waaya maxaa iska iska bedelay dhankiina ilaa hadda de waxa iska bedelay awalba dagaalka waxaa la dhalaan qayladu waa qamoonada anna qayladu waa har iyo duhur buu yidhi marka waxa weeye awoodaydu gadaalaysidhay waa gaa marka waxaad leedahay in hadda inaan adkaado cilmi ku istaagaan rajaynaya waa yahay haddii ay dhici weyse ka waran
hadday dhicisu weyday tartan baa layga dheeriyey waa yahay waa la kala badi jiray aad iyo aad waa gartay n jawaabtan idinku sugayo n soo dhowaada n idinkoo aad umahadsan n maxaad ku jawaabaysaa
waxaan ku jawaabaynaa eh, su-aashu soo may ahayn ciddii iyadoo aan la dhalin dhimatay cid aan la dhalin oo dhimatay de waa ummadda aabbaheed weeyi waa nebi aadan mar kale ku celi nebi aadan weeyi nabadoon kufridiid waa uu mahadsan yahay waxaan hordhigayaa guddiga
bismi illaah su-aashii la weydiiyey majmuucada abubakr sidiiq oo ahayd su-aashii shanaad ee barnaamijka su-aashoodii saddexaadna ahayd waxay u dhacaysay sheeg qof aan la dhalin oo dhintay maxamedow luqsigu wuxuu ku jiraa waxaa la isku ogaa wax walboo la dhalo way dhintaan si saa loo ogaa waxaa yimid qof dhintay oo aan la dhalin horta qof la dhalay oo aan dhimanin ma jiraayo qof la dhalay wuu dhimanaa laakiin hadda waxaa jiro qof dhintay oo aan la dhalin marka jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxa waa nebiyullaahi aadam oo lama dhalin oo waa yahay waxaa waaye labada dhinac waa qaybta koowaad macnaha malaha in waa waxay ku ahayd deg deg barnaamijka si marka loo fiiriyo labada dhinacba oo waa lagu kadiyey odayaasha barnaamijaa jira la yiri kasoo qayb gala xoogaa waxaad dareemaysaa in lagu galay in si fudud laakiin markaan waa lasoo hilbacunay waa farxaddii iyo damaashaadkii ciidda badan meel baa la isla soo dhigay waa la isoo xoojiyey marka sida aad ka dareemi karayo su-aalaha qaabka looga jawaabayo ilaa iyo hadda waraabaha waa noo nasanaya ma uusan ciin Een, su-aasha kale ayaan gudagali doonaa dhanka cumar ayayna hortaalaa su-aashaani cumar waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan qof insaan ah oo aan bani aadam ahayn waa la isku yimid waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan qof insaan ah oo bani aadam aan ahayn نادي سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الإحسان منه استقينا بذرة الإحسان استقينا بذرة الإحسان odayaasha dhegtan bay wax isku sheegayaan waayahay yaa soo kacay asalaamu calaykum waalaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu nabadoona magaca ku bilow suldaan nuur waxaan isaaq oo dib u soo laabta weeye waa soo laabatay maxaa la soo laabatay waxaan la soo laabtay een, kelmadaha lina su-aalaya inaan ka jawaabno waayahay su-aashaaday dib u soo xasuusi suldaanka su-aasha intaan ku soo xasuusin in uh, fikir ku darso iyo aaraah in uh, qaybtan labaad maxaad rajeynaysaa tii hore in fikirkaada waad ka hadashay inaad rajo weyn leedihiin inaad xoogaa guul idiin muuqatay inkastoo natiijo aanan lagu dhawaaqin qaybtan maxaad rajeynaysaa adeer sadar muuqda su-aal ku dhanba haddaa ku idhi gaariga hadda aan saaranay wuxuu marayaa ee, baraawana waa u soconaa gebagabaan marayaa nimankan oo ragga naga soo horjeedana heejo maaday hadda marayaan inayna soo gaaraan dee u malayn maayo annaga gaarigay wuu xarooday laakiin markaad qiimeyn ku samaysid oo aad fiirisid in sida hore maahan waa qolada markaan way adag yihiin in aadan ku degdegina sooma fiicno nio adiga hadda nin dhadhexaadna waa tahay naqiibkiina halkan uu jiraa dhowr mar aad tiri hataa hataa u garatid annagoo badina ina asaga siiso annaga diyaarawnna waa mar kasta ogshii ha waa ogoon lahaa waayahay su-aasha jawaabteeda umaad su-aashu waxay ku leedahay sheeg qof insaan ah oo aan bani aadam ahayn insha allahu tacaala qof insaan ah bini aadamna ahayn waa isla nabi aadan calayhi salaam waayahay waad maasan tahay nabadoone jawaabta uu ka bixiyey nabadoonka guddiga ayaan hordhigayaa cama sheekh bismi illaah su-aashii la weydiiyey majmuucad cumar oona u dhigantay xoogaha su-aashii hore oo kale ahayd sheekh qof insaan oo aan bini aadam ahayn haddii si kale aan ugu fasirno bani aadam haddii la fasiro waa ilmo aadam macnaha dadka soomaalida carabi ahaan bani aadam saasuu soomaali ku noqday laakiin bani aadam haddii la fasiro waa ilmo aadam marka qof insaan ah laakiin ilmo aadam aan ahayn dabcan waa nebiyullaahi aadam waa insaan wuu yahay laakiin ilmo aadam ma aha waa hagaag saddexda su'aal dhankooda cumar way ka jawaabeen abuubakarna sidoo kale waa ay ka jawaabeen labada dhinacba ee waxaad dareemaysaa inay aad isku soo adkeeyeen laakiin su-aaluhu weli waa kow ma joogaan abubakar waxaad sheegtaan saddex eray oo marka hore laga akhriyo iyo marka gadaal laga akhriyo isku mid ah xarfahooduna ay ka bilaabanayaan da kuna dhammaanayaan da mar kale ayaan idinku celinayaa abubakar waxaad sheegtaan saddex eray oo markii dhanka hore laga akhriyo iyo marka gadaal laga akhriyaba waa isku mid xarfahooduna waxa ay ka bilaabanayaan da waxaana ay ku dhammaanayaan da وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان majmuucada abubakar su-aashaas iyaga ayay hortaalaa dadaalayaan waxbay isku sheegayaan way qoranayaan dhinaca kalena iyaguna waxay isku dayayaan markay soo hareer marto inay ka faa'iidaystaan oo dhankoodana way qoranayaan oo inay hayaan in kale lama oga laakiin way isku dayayaan inay haddii ay soo dhaafto ay ka jawaabaan majmuucada abubakar wakhtigu waa uu socdaa waxa ay soo dirsadeen magaca aadan tifo cilmi xogaa in uh, waxaan dareemayay inaa aad isku weydiinayseen oo juhdi iyo dadaal badan ku bixinayseen waxna aad qoranayseen jawaabta dhankiina ka timid jawaabta xaggeena ka timid waxa waaye saddex kelimad oo da ku bilaabata da'na ku dhammaata dad daa'uud daarood
waayahay waayahay waayahay majmuucada abubakar sidiiq jawaabta ay bixiyeen haddii ay sax tahay haddii kaleba waxa aan hordhigayaa guddiga labada dhinac way faraxsan yihiin qolo meeshaana waxay u aragtaa in majmuucada abubakar sidiiq ay qaldameen su-aasha dhankoodana ka faa'iidaysi ay u dhici doonto abubakarna waxa ay leeyihiin jawaabtan waan haynaa waan asiibnay oo waan saxnay marka loo fiiriyo oo qiimeen lagu sameeyo dareenkooda iyo labada dhinac dareenkooda intaba laakiin guddiga ayaan hordhigayaa jawaabtaas haddii ay sax tahay iyo in kale بسم الله آه، سؤاشي سد- آه، أفراد أو مجموعة أبو بكر لويدي waxay ahayd sheeg saddex eray oo markii hore loo aqriyo iyo markii gadaal loo aqriyo ay isku mid tahay daalna ku bilowda daalna ku dhammaada marka jawaabta ay bixiyeen jawaab sax ah ma aha
jawaabta ay bixiyeen abubakar sidiiq sax ma ahan ayaa la yiri waxay leeyihiin haddii ay- haddii ay run sheegayaan ha sheegaan iyaguna jawaab bay naga sugayaan guddiga insha allah jawaabtana waa siin doonaa haddii qoladan ay soo dhaafto majmuucada ka faa'iidaysigana waqti ma lahan majmuucada cumar waayahay waxay yidhaahdeen ka faa'iidaysiga waxaan siinay amiirkeena suldaan maxamed mayow afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellaha hoose ayay soo direen En, ah, maxamed mayow soo dhawow En, ah, waa lagu soo diray in su-aashana jawaabteeda ayaa lagaa fadhiyaa laakiin intaan jawaabta aan guda gelin rajadaada maxaad ku qiimay kartaa qaybta labaad ee tartanka rajadeeda boqolkiiba boqola maanta ahayd waxaan rajaynaa majmuucadan walaalahayga reer abubakar inay micnaha maxay maanta naga hooseyn doonaan dadka sareeyana anaga noqon doono ha waxa waaye waa soo nibdaaday ana noqo yeeli maayo ninbow nasiibkiisana ma loo nacaayo naf waa go'daa nidir waa dhacaa waxaad waddo kalaa furteen oo gabay ah nabadoon cabdiraxmaan waxa ku jira ogow iyo kufridiid iyo rag oo gabay tirsan meel joogaan ugaaskana ugaaskana ogoweed
marka su-aasha markaan jawaabteedii galo waa dad daad dood waayahay kaasi wuxuu ahaa suldaan maxamed mayow oo xoogaa tixna tuurtay En, ah, waddo kale ayuu noo furay insha allah haye en, ah, jawaabtaasi haddii ay sax tahay iyo haddii kaleba waxa aan hordhigayaa guddiga oo jawaab rasmi ah ka bixinaya meesha yar ee la isku gaaday ee su-aasha ku jirta ee qoladan ay fahmeen qolada kale ka soo hoos baxdayna isagaa noo sharxi doona insha allah maxamed sheekh soo dhow بسم الله سؤاشي لو يدي من معاد أبو بكر صو- صونا هرير مرتي كفايدة أنا لو يدي من معاد عمر oo ahayd sheeg saddex eray oo markii horey loo- laga aqriyo iyo markii gadaal laga soo aqriyaba isku mid ah da'na ku bilowdana da- da'na ku dhammaada waxay ku jawaabeen dad iyo daad iyo dood waa jawaab sax ah Ee, muhiimaddana waxay ahayd oo majmuucadii hore waxay- waxaa ka hoos baxday qeydka hore ama shardiga hore ah hore u aqrin iyo gadaal u aqrin inay isku mid noqoto
marka labada waxay- da way keeneen Haa, waxay fiiriyeen da ku dhammaata da ka bilaabata laakiin shardiga hore ahaa in hore gadaal laga aqriyo taasaa ka hoos baxda waayahay taas ayaa ka hoos baxday baa la leeyahay iyaguna waa ay garteen sidaan filayo oo waa ay garwaaqsadeen su-aashan kale waxa ay u dhacaysaa majmuucada cumar tii hore ka faa'iidaysi ayay ku heleen waana markii ugu horeysay oo ka faa'iidaysi ay helaan waraabuhuna waa markii ugu horeysay oo uu ciyey su-aashan waxa ay noqonaysaa dhankiina cumar waa maxay shayga uu iska iibiyo kii sameeyey kii iibsadayna uusan isticmaalin kan isticmaalana uusan arkin mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada cumar waxaad sheegtaan shayga uu iska iibiyo kii sameeyey kii iibsadayna uusan isticmaalin kan isticmaalana uusan arkin
يوما ذاك جهد فاني وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان waa hagaag waxaa soo istaagay suldaan deeq oo ka socda majmuucada cumar ibnulkhadaab oo su-aashoodan kaga jawaabaya soo dhowo marka hore suldaane een, isku soo noqod wanaagsan dhankaada een, qaybta labaad iyo xalqada labaad een, rajadiinu maxay tahay Eh, jasaakum allahu khayr rajadeennu aada iyo aad baa hamiga iyagu u sareeya dafcadii koowaad annagu aada iyo aad hawsha guusheeda u wadanna ayaan kala tagnay kadib waa la soo nashaaday waa la soo hilib cunay waa la soo shaah cabay maskaxda maaragtay si toosa loo sheekaystay Een, hadde waad arkaysaa markii labaad haddana ka faa'iidaysigii ayaa noo soo laabtay marka aad baan u faraxsannahay insha allah jawaabta jawaabta jawaabtu waxaan u qaatay inay su-aashu ahayd shay kii sanceeyey uu iska gado kii gatayna uusan isticmaalin kii loo gadayna uusan arag jawaabta haddaan taa ka bixiya waxaa weeyaan karfanta marada loo yaqaano karfanta waa tahay haddii ay sax tahay iyo haddii kaleba maxamed sheekh بسم الله سؤاشي سديدات ولو يدي مجموعة عمر هاي سؤاشي ذي أفراد وما حي شيء وإسكا إيبيو كي سمي كي إيبسدين وسن استعمالين كان استعمالا وسن أركن جاوبت إكب حيان وإلهين وكرفنتا وجواب صحة waa hagaag waa jawaab sax ah karfanta ayaa la yiri laba dhibcood ayayna ku heleen su-aashaasi jawaabteeda majmuucada abubakar sidiiq ayaan gudagali doonaa markaan abwaaniinta ayaa loo baahan doonaa sidaan filayo waayahay markaana waxaan siinayaa meesha kaftan badan baa ka socda markaana waxaan siinayaa abubakar sidiiq su-aasha dhankiina waxay tahay sheeg abwaan ka tiriyey gabayga caanka ah anagoo taleexnaawa mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada abubakar waxaad sheegtaan abwaan ka tiriyey gabaygii caanka ahaa ee la oran jiray anagoo taleexnaal يوما ذاك جهد فاني وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان waayahay majmuucada abubakar hal daqiiqa ka hor ayay soo istaageen waxaana ay soo dirsadeen nabadoon kufri diin mar kale en abubakar en waa markii labaadda usoo laabatay in xalqadaha labaad si marka loo fiiriyo en waxa ay barnaamijka ku soo dareen oo la idinka fadhiyaa jawaabna in laidinkaga helo gabay waxunba isku dare- tiriyeen oo gabay waa amiirkooda baa hadlay waa soo wadnaa mid dhumci wey
waayahay haddaa soo wadaan oo ah, la isku joogaa jawaabta annagoo taleex naal jahaa taladii soo qaadnay waxaa tiriyey raaga ogaas mar kale ku celiyaa tiri waxaa tiriyey raaga ogaas waayahay nabadoon kufri diid jawaabta uu bixiyey haddii ay sax tahay iyo haddii kale waayahay jawaabta uu bixiyey nabadoon kufri diid haddii ay sax tahay haddii kale waxaan hordhigayaa maxamed sheekh su-aashii shanaad ee majmuucada abubakar ay nasiibka u yeelatay ahna su-aasha sagaalaad ee barnaamijka oo ahayd sheeg abwaanka tiri gabayga caanka ahaa annagoo taleexnaal majmuucada abubakar waxay ku jawaabeen waa raage ogaas jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax aan ahayn
jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn ah ayay rajeynayeen ahayn baa layidhi jawaabta waxaa laga sugayaa majmuucada cumar ka faa'iidaysigana wakhti ma lahan sidaan sheegnay yaa idiin soo kacaya oo su-aashaasi ka jawaabaya majmuucada cumar waxaa u soo kacay suldaan deeq soo dhowo suldaane waa dhowahay jasaakum allahu khayr jawaabta jawaabta waxaa weeyaan gabayga annagoo talaxneel jaha talada soo qaadnay waxaa tiriyay abwaankii caanka ahaa mujaahidka ahaa ismaaciil mire waayahay haddii ay sax tahay haddii kale su-aashaasi jawaabteeda waxaan hordhigayaa guddiga
bismillah su-aashii abubakar soo hareer martay oo la weydiiyey ka faa'iideysi ahaan majmuucada cumar iyagana waxay ku jawaabeen waa ismaaciil mire waa jawaab sax ah
waayahay waayahay barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa kaftanka ah odayaasha labada dhinac waa la isku ridayaa dhanka abwaaniinta weli lagama bixin majmuucada cumar dhankiina waxaad sheegtaan abwaanka tiriye gabayga qaadow adigaa leh mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada cumar waxaad sheegtaan abwaankii tiriyey gabayga qaadow adigaa leh يوما ذاك جهد فاني وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان majmuucada cumar waxaa u soo kacay suldaan mayow suldaane soo dhowo waa dhowahay jawaabta jawaabta markaan isku dayo intaanan gelin naqiib ibraahim oo horta ninkii nooga waa neebsahaa nafuwa goodaa nidir waa dhaca
ninkii nooga waa neefsaamiya nafuwa gocdaa nidir waa dhaca ninbuu nasiibkiisan ma loo dhacaayo markaa isku dayo waa abwaankii abshir bacadle waa yahay abwaankii abshir bacad leh ayay yidhaahdeen haddii ay sax tahay haddii kale guddiga bismillaah su-aashii tobnaad oo ahaydna su-aashii shanaad ee majmuucada cumar waxaad sheegtaa abwaankii tiri gabayga qaado adigaa leh majmuucada cumar waxay ku jawaabeen abshir bacadle waa jawaab saxa
waa yahay ilaa hadda toban su-aal ayaa waa yahay ilaa hadda waxaa noo baxay toban su-aal labada dhinac ah toban kale ayaa hartay majmuucada abubakar sheeg aayad qur'aan ah oo kow iyo soddon jeer ku soo noqnoqotay hal suurad dhexdeeda mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada abubakar waxaad sheegtaan aayad qur'aan ah oo kow iyo soddon jeer ku soo noqnoqotay hal suurad dhexdeeda aayaddaas magaceeda ayaa la idinka rabaa وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها فكان يوما ذاك جهد
majmuucada abubakar hal daqiiqa ka hor ayay soo istaageen nabadoon cabdiraxmaan ayay soo dirsadeen nabadoone soo dhowow anigoo ka socda majmuucada abubakar haddaan isku dayo jawaabtaas jawaabta ii dambeysa ee nabadoon cabdiraxmaan xoogaa gabayna waa laidinku soo tuuray nabadoon kufridiidna wuxuu yidhi wax ka weynaa soo wadnaa maxaad dhankaas ka leedahay wax badanaa horta noo diyaarsan laakiin maaragtay xafladda u dhiganaysaan miya hadda dad odayaal yahay xoogay daharna waa jiryaa mogta xoogay dib aan u dhigan anunka barnaamijkeyna raggan laakiin dad badan u xamaasiyinan waa nugu jiraan laakiin waan u kaadsanayna xoogay waxaan is leenna ha hor dhicina waxay sheegi rabaan hadday sheegaan jawaabtoor anunka waa waxaan maarata nalama ahayn waa jawaabi doonaa insha allah waaya jawaabta nabadoon cabdiraxmaan guul baa rajayna jawaabta markaan u gudbo suuraddaa suuraturaxmaan wey aayadda fabiayi fabiayi waa waayahay haddii ay sax tahay haddii kale jawaabtaasi waxaan siinayaa guddiga bismillaah su-aashii kow iyo tobnaad ahaydna su-aashii lixaad la weydiiyey majmuucada abubakar sidiiq oo ahayd sheeg wax aayad quraan ah oo soddon iyo kow mar ku soo noqnoqotay suurad dhexdeeda jawaabtii ay ka bixiyeen oo ahayd fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan waa jawaab sax ah waayahay jawaab sax ah iyo laba dhibcood ayay ku heleen majmuucada cumar dhankiina su-aashan waa su-aal xisaab ah waxaana ay leedahay haddii laba bokoorad qiimahoodu yahay hal doolar iyo bar haddaba imise bokoorad ayaa lagu iibsan karaa sagaal doolar mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada cumar haddii laba bakoorad qiimahoodu uu yahay hal doolar iyo bar haddaba imise bakoorad ayaa lagu iibsan karaa sagaal doolar وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد
majmuucada cumar waxa ay soo dirsadeen nuur xaaji saaq jawaabta jawaabta waxay tahay sagaal doolar waxay ii goysaa laba iyo toban bakooro sagaal doolar maxay kuu goysaa laba iyo toban bakoorad waayahay waad maasan tahay nabadoonka haddii ay sax tahay haddii kale waxaan u bandhigayaa guddiga بسم الله آه، سؤاشي لو يدي من وعد عمر او اهيد هدي لبا بكورات قيمهدو ياهي هل دولار اي بر امسا بكورات اي اي قويسا لعق دن سغال دولار وحي كو جوابي لبا يتوان بكورات اي قوينيسا جوابت اي كبحيان وجواب صحة su-aasha kale su-aasha kale waxay leedahay majmuucada abubakar ayay ku wajahantahay su-aashan nin ayaa da'diisu waxa ay tahay kow iyo toddobaatan sano jir da'da wiilkiisuna soddon iyo shan sano jir goorma ayay ahayd da'da aabbuhu saddexlaabka da'da wiilkiisa mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada abubakar nin ayaa da'diisu waxa ay tahay kow iyo toddobaatan sano jir da'da wiilkiisuna waa soddon iyo shan sano jir goorma ayay ahayd da'da aabbuhu saddexlaabka da'da wiilkiisa jawaabta ayaa la idinka sugayaa muddo hal daqiiqa ah ayaadna haysataan وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد
jawaabta ayaa la idinka sugayaa su-aashu maadaama ay xisaab tahayna laba daqiiqa ayaad haysataan ma galnaa sheekhow eh, raggan saaxiibadeena xisaabta xaggeeda kuma fiicna marka waxaan dhihi lahaa gaba yaroo waxaa jira la yidhaahdo laba nin hadday lolonto isku wada looda laclaca ma fiicne mid baa libintu raacda war miyow baasha iska sii dareeya waqti baa la joogaaye waayo waa ma s- waa- laakiin waa ay soo istaageen en uh, waxay leeyihiin en, xisaab waxba kuma haystaan soo wareejiye En, nabadoon kufridiid en, warkaa maxaa ka leedahay oo suldaan deeq uu kuu soo riday maya haddee warkaasu moogtahay intaa la hormaray waa hantaqadii la dhigi jiray weli waa hantaqadii Eh, su-aasha iigu celi su-aasha waan kugu celinayaa nabadoona dhegeyso nin ayaa nin ayaa da'diisu waxa ay tahay toddobaatan iyo kow sano ayuu jiraa da'da wiilkiisuna waa soddon iyo shan goorma ayay da'da aabbuhu saddexlaabka da'da wiilkiisa ay tahay mar kalean kugu celinayaa ninka wuxuu jiraa toddobaatan iyo kow sano da'da wiilkiisuna waa soddon iyo shan sano jir goorma ayay ahayd da'da aabbuhu saddexlaabka da'da wiilkiisa u gaadhayaa dee Ha.
soo maaha waxa weeye waa boqol iyo toban san uu ku gaadhaya
Waay- waaya, ku celi mar kale may waay waa waa ku waa ku dhaqsan kartaa jaanis haystaa Waaya.
saddex toddobaatan wuxuu ku gaari karaa wuxuu ku gaari karaa la- wuxuu ku gaari karaa laba boqol iyo toban Toddobaatan, saddex meelood toddoba waa ku dar saddex la jabaaro waa laba boqol iyo toban de su-aasha si fiican u fahanteed aan rajeynaya haya fahamka laba boqol iyo toban markuu ugu dambeysay me- meel ku- markii kugu dambeysay hal soo markuu saddex jabaar ma maaha saddex jabaar ma aha waxaa kufridiid waxaa lagaa rabaa inaad go'aamisid tiro rasmi Haya, ah laakiin su-aasha ii saxo soo saddex jibaar maaha Maya, su-aasha inaad fahamtid haddaan ku faahfaahyo waaba ku sheeg mogta waxaan ku dhahay nin ayaa da'diisu kow iyo todobaatan sano jir tahay da'da wiilkiisuna soddon iyo shan sano weeyaan goorma wiilka ku jabaan goorma goorma ayay ahayd da'da aabbuhu saddexlaabka da'da wiilkiisa soo dhaafay
waa soddon iyo shan waayahay waa soddon iyo shan buu yiri Waa- waa waa boqol iyo shan baan u jeedaa ku cesha markii kugu dambeysay boqol iyo shan wey boqol iyo shan ayuu ku go'aansaday nabadoon kufridiid boqol iyo shan ayuu boqol iyo shan jawaabta marka jawaabta aan sugno wax yar suga wax yar suga ugu dambayn ugu dambayn jawaabta aan dhegeysada marka ugu dambayntii in majmuucada abubakar waxay yidhaahdeen boqol iyo shan guddiga su-aashii la weydiiyey majmuucada abubakar oo ahayd nin koo iyo toddobaatan jir ah da'da wiilkiisana ay soddon iyo shan jir tahay goormo ay ahayd da'da aabbaha saddex laabka da'da wiilka jawaabta ay ka bixiyeen majmuucada abubakar waa jawaab sax aan ahayn
jawaabta ay ka bixiyaan majmuucada abubakar waa jawaab aan sax ahayn ka faa'iidaysiga majmuucada cumar ayay u dhacaysaa بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم horta colaad ma jirtee kaftan baa jira iyo xamaasad nagu marka odayaashayada ee gruubka kaleeto ee abubakar waxaan u sheegnay inaysan xisaabta xaggeeda ku fiicnayn oo looga fiican yahay gaba yaroo inay saydareeyaanna waa ugu darno waxaan idhi laclaca ma fiicnee nin bay libintu raacdaa adeer marka cabdullahi kufridiid ee arrinta hadda uu ka hadlay horta wax la soo dhaafay iyo wax dhiman way kala yihiin odaygii toddobaatan iyo kow sano jirka ahaa yuu meesha goormuu soo maray su-aashii ahayd ayuu wuxuu ka dhigay boqol iyo shan sano waa wax uu gaari doonoo dambeeya Ee, markaa markaa intaas taa uga gudbo su-aasha jawaabteedu waxa weeyaan odagu markuu jiray konton iyo afar sano toddobaatan kow baa lagu yidhi odagu markuu jiray Een, odagu markuu cimrigiisu ahaa konton iyo afar sano ayuu wuxuu ahaa wiilkiisuna cimrigiisu ahaa sideed iyo toban sano ayuu wuxuu ku jiray saddex jibaarka wiilkiisa cimrigiisa marka odagoo konton iyo afar konton iyo afar jir isagoo ah ayuu soo maray cimriga saddex jibaar ee wiilkiisa wakaa marka wiilkan meeqaa tiri wiilku wuxuu jiray toban iyo sideed sano odaguna wuxuu jiray konton iyo afar sano marka sideed lagu dhuftay saddex waa labaatan iyo afar sideed lagu dhuftay halna waxa u- een, yacni saddex lagu dhuftay halna waa saddex marka konton iyo waxa weeyaan iyo afar sano kufrididaa weli kuugu dhagan inkastoo wuu jawaabta guddi ee dhiman tahay maxaa ka leedahay waxaan ka leeyahay waa khaldanta
waayahay waa khaldanta toddobaatan iyo san- kow sano jira wiilku goormuu ku saddex bajabaar saddex jibbaar goormuu ku gaarayaa baa layidhi jawaabtaasi labada dhinac ay ka bixiyeen mid xamaasad gaar ah leh bay ahayd qolka dhanna waa ay qabsatay muuqaal ahaana dad daawo laheedeen een, wax badan baad halkaas ka arki laheedeen laakiin jawaabta waxaan siinayaa guddiga oo ugu dambayn kala caddayn doona insha allah dhanna u dhici doonta su-aasha بسم الله سؤاشي لو يدي مجموعة أبو بكر صونا هالمرتي كفايديسان مجموعة عمر لو يدي أهيت نين أيا دادي سوحي أهيت كوي تضوات جر دادي ويلكي سنة شاني صدن جر قورما أيا أهيت انت سوا لو برارو كرا أمانا قورما أيا أهيت دادا أبوه سدح لابكا دادا ويلكيسا معناها حلي وحا لصوم مري أي صوم مرين أباه أكو سدح لاب مي da'da wiilkiisa oo hadda toddobaatan iyo kow jir iyo soddon iyo shan jir markii la fiiriyo waa labalaab hal lagu daray oo soddon iyo shan labalaabkeeda waa toddobaatan aabbahan toddobaatan iyo kow jir waaye oo hadda labalaab hal lagu dara waa marka goormo ayay ahayd da'da aabbaha saddex jibbaarka da'da wiilkiisa maruu ku saddex jibbaarma ay jirtay goormay ahayd marka waxay ku jawaabeen markuu aabbaha jiray konton iyo afar sano wiilkana siddeed toban sano jiray marka wiilka siddeed toban haddii saddex mar siddeed toban laisku daro waxay noqonaysaa konton iyo afar marka jawaabta ay ka bixiyaan majmuucada cumar waa jawaab sax
waayahay jawaabta ay cumar ka bixiyaan waa jawaab sax ah ka faa'iidaysi ayaana halkaas ku hesheen su-aasha dhankiina weeyaan su-aashan waa tii afar iyo tobanaad waxa ay hor taalaa majmuucada cumar sheeg amiirkii hogaaminayay dagaalkii khaybar cumar waxaa laydinka doonayaa inaad sheegtaan amiirkii hogaaminayay dagaalkii khaybar hal daqiiqa ayaad haysataan majmuucada cumar ibnulkhadaab إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد
waxaa u soo istaagay nabadoon cilmi Na howlka xamaasadiisa aad buu u saraysaa xilliyada qaar barnaamijka waan hakinaynay in la isdejiyo oo in, ah, kaftankii saa'id ayuu noqday in, ah, xamaasaduna waa ay sare martay ka waran barnaamijka siduu u socday iyo rajadiina maasha allah barnaamijka sidaan ugu talagalnay uu noogu socdaa insha allahu tacaala qolo kastana raalliga ka tahay qolada kaabaynaysa iyo qolada lagu kaabaynaya labadaba raalliga ka yihiin kursiga aad kor u qaadaysa xoogaa waa yara hakisay maxaa u soo baxay saaxiibada xoogaa waxaa sir mataqaanaa waxaan kabaday waa sirino jawaabta jawaabta haddaan ku siiyo igu soo celi waa wareer jawaabta lagaa doonayo su-aasheedu waxay tahay sheeg amiirkii hogaaminaya dagaalkii khaybar amiirkii dagaalkii khaybar hogaaminaya wuxuu yiri rasuulka maxamed sala allahu alayhi wasala sallam ayuu ahaa waayahay guddiga بسم الله سؤاشي اللي هو يدي مجموعة عمر وهيت شاك أميركي هو قاميني دقالكي خيبر jawaabta ay ka bixiyeen jawaab saxa ma ah
jawaabta ay ka bixiyeen maahan mid sax ah haddii ay ka faa'iidaysanayaan majmuucada abubakar sidiiq waa loo soo istaagay durbadiiba ka faa'iidaysigan waqti ma lahayn asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة magacaada magacayga waa nabadon xasan borow xasan borow soo dhowow jawaabta jawaabta waa haddaan isku dayo amiirka hogaaminaya khaybar waa caliy bin abi daalib jawaabtaasi haddii ay sax tahay iyo haddii kaleba waxa ay hortaalaan guddiga su-aashii la weydiiyey majmuucada cumar soona hareer martay kafaa'idaysaana loo weydiiyey majmuucada abubakar oo ahayd sheeg amiirkii hogaaminayay dagaalkii khaybar waxay ku jawaabeen majmuucada abubakar waa caliyu bin abi daalib waa macnaha dagaalkii khaybar soo bixitaankii koowaad iyo duulaanka si guud nebigu u waday laakiin dagaalka saa ogeen nebiga marka dambe raayad wuxuu u dhiibay oo hogaankii cali marka jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa
waa yahay jawaabta ay bixiyeen waa mid saxa su-aashan waa tii shan iyo tobanaad waxa ayna hortaalaa majmuucada abubakar waxaad sheegtaan amiirkii hogaaminayey weerarkii beli doog leh ee lagu beegsaday maraykanka mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada abubakar waxaad sheegtaan amiirkii hogaaminayey weerarkii belidoogle ee lagu beegsaday maraykanka mar saddexaad majmuucada abubakar su-aashu waxay tahay sheeg amiirkii hogaaminayey weerarkii belidoogle ee lagu beegsaday maraykanka majmuucada abubakar waxa ay soo dirsadeen ogaas ibraahim soo dhowow een, ah, afhayeenkaadana waxbuu kugu soo tuutuuray si fiican ma hadda ka jawaabaysaa?
Haweenka wuu mahadsan yahay maadaama aad ay ugu fiican yihiin xisaabta laakiin siirada ay ku liitaan waxaan leenahay keen si fiican usoo barta siirada
waa yahay Een, ah, laakiin een, waxaa- waxbaa la idinka rabaa qabyo idinku ah waa dhanka een, sudamiyo gabayadka
maya annaga gobay waa dib dhigana ma garat ciyaarna waa galankeeda dambe hadda oohinna waa oohin waa dhiman tahay hadda waa qosalkii baa socda ma ogtahay waxaan leenahay farxaddii baan wadaynaa waxaan leeyahay amiirkii hogaaminayey beledoogle soo maahan mujaahidkii magaciisa la iska doonaya xeebtiisaan aqaana isagu ma isagoo iga fakaday
Waaya.
Ruuxa inay ugu tagtaagan
jawaabta ma haysaa jawaabtu waa inuu ninkan indhaha ugu tagtaagay waa iga fakad waa yahay jawaabtu way ka fakatay waa yahay een, ah, majmuucada abubakar su-aasha waxay yidhaahdeen jawaabta ma hayno waa ay naga fakatay waxa ay hortaalaa cumar haddii ay ka faa'iidaysanayaan majmuucada cumar waxaa la iska doonaya magaca mujaahidkii hogaaminayay macrakadii belidoogle magaca mujaahidkii hogaaminayay macrakadii beledoogle waxaa la dhihi jiray amiir maxamed maxamed ayaa la dhihi jiray waayahay jawaabta oo sax ah waxaan ka sugaynaa guddiga
bismillaah su-aashii la weydiiyey majmuucada abubakar soona hareer martay la weydiiyeyna majmuucada cumar oo ahayd hogaamiyihii ee, weerarkii belidoogle ee lagu beegsaday kirishtaanka maraykanka nasaarada maraykanka ee, jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd waa maxamed waa jawaab saxa maxamed cabdi xasan aalayaa waa yahay jawaab sax ah ayay bixiyeen waa su-aasha lix iyo tobanaad markaana waxa ay hortaalaa majmuucada cumar sheeg saxaabigii wehelinayay nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam markii uu daa'if aadayey mar kale ayaan idinku celinayaa waxaad sheegtaan saxaabigii wehelinayey nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam markii uu daa'if aadayey ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد waxaa soo kacay majmuucada cumar cilmi xuseen بسم الله الرحمن الرحيم آه، صحابي رسولكنا عليه الصلاة والسلام لا سعودي مركو دايف هذا هاي هدان اسكو دايو جوابتيسا زيد بن حارس رضي الله عنه waa yahay haddii ay sax tahay haddii kale waxaan u gudbinayaa guddiga su-aashii la weydiiyey majmuucada cumar bin khadaab oo ahayd sheeg saxaabigii la socday nebigu sal allahu alayh waalihi wasalam markuu daa'if aadayey Ee, jawaabta ay ka bixiyeen oo ay dhaheen zayd ibnu xaaritha waa jawaab sax ah waayahay gabagabada barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa saddex su-aal ayaa hartay majmuucada abubakar waxaad sheegtaan saxaabigii wehelinayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu u soo hijrooday magaalada almadiina mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada abubakar waxaad sheegtaan saxaabigii wehelinayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu u soo hijroonayay magaalada almadiina ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد waxaa soo kacay ugaas ibraahim maxamed nuur ugaas soo dhowow barnaamijka gabagabadaan ku dhownahay su-aasha jawaabteeda jawaabteeda waa abubakar sadiiq su-aashaasi jawaabta ay ka bixiyeen abubakar haddii ay sax tahay guddiga بسم الله سؤاشي أو لويدي مجموعة أبو بكر أهيدنا شيخ صحابي لسعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركي أسو هجرودي مقالة المدينة وحيدان وأبو بكر الصديق وجواب صحة
waayahay gabagabada ayaan ku sii dhownahay su-aashana waa su-aashaanna waa su-aashii sideed iyo tobanaad su-aal malaha in jawaabteeda qof inaga mid ah lagama heli kara sidaan filayo laakiin halaisku dayo su-aashii sideed iyo tobanaad waxa ay hortaalaa majmuucada cumar waxaa laydinka doonayaa inaad sheegtaan sababta bidaarta keenta mar kale ayaan idinku celinayaa waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan sababta bidaarta mar saddexaad ayaan idinku celinayaa waxaa la iska doonayaa inaad sheegtaan majmuucada cumar sababta keenta bidaarta qof bidaar leh haddii uu nagu jiro su-aashaasi malaha aad buu kaga faa'iidaysan doonaa majmuucada cumar ayaa laga- looga fadhiyaa su-aashaasi ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد sababta bidaarta keenta ayaa la doonayaa in la sheego majmuucada cumar ayay hortaalaa waayahay majmuucada cumar waxaa u soo kacay sultaan nuur oo xaaji isaaq waxaa kaa muuqda ma sheegi karaa waxaa iga muuqda horta bidaar waay waxaa is-aashina bidaarta maxaa keena
waayahay intaas arabaada sheegtay ma garanta Haa, bidaarta marka aniga igu taalla haddaan su-aal kaa dhex weydiiyo laftaada Een, Maya horta xilliga kaa soo baxday ma xasuusataa mase iyadoo baasha kugu taal unbaa la wax arkaa xasuustaa markay iga soo baxday Waay.
subax subaxdeeda ka mid a anoo jira maxaa maqli jiray bidaar siiq bay kugu gashaa Ah, anoo jira kow iyo soddon sanaan fahmay horta laba iyo labaatan jir marka aan wax xasuustaa markaan muraayada fadhiisto aan shanlaysto tinta labada dhinac markaan ka taabto way yar adkeed meesha markaan ka taabtona way jilcsaneed dhowr san markaan saa ahaa ma mooyin dadka waxaan dhihi jiray madaxayga halkan uu ka ballaaran yahay moogi xagga sare waa ka degan yahay Waay.
sheekada oo khiyaariga ah.
macnaha uu isku sabarsii jirtay haa mana ogeyn bidaar inay tahay markaa kow iyo soddon jirkayga nin haddaba nool ayaa wuxuu igu yidhi anoo u jira konton mitir markaan u yimid wuxuu yidhi nin nuurow wallaahi bidaara kugu soo socda waa maxaa dhacay wallaahi in xasan baan ku mudayay nin haddaba nool asagana cismaan xasan baan kuu malaynayey meeshaanaad ka birbirqaya buu yidhi markaasaan waxaan idhi kow iyo soddonaan jiraa sagaalkan sano hadday ii qarsanaato afartan haddaan gaaro hadday dibadda soo baxdo waxba uma arko waan xasuustaa subaxaas waa kow iyo soddonaan jira haddana afartan iyo sideedaan jira sababta marka keenta maxay ku sababta taal?
waxay tahay laba siyaaboodaan u fasiri mid waa farac horta waxaan farac u leeyahay hadda wiil aan dhalay laba wiiloo waaweyn kan weyn afar iyo labaatan jir waa kan ku xigana oo gabdha udhexaysa labaatan jir waa kii labaatan jirka hadda way ku taallaa oo faraca waa waa farac qodobka labaadna karti iyo dadnimo iyo dee wixii la weydiiyey kajaabitaankeeda una alaabna way ku jirtaa meesha oo waayahay waayahay su-aasha sideed iyo tobanaad waxa ay ahayd sheeg waxa sababa bidaarta majmuucada cumar marka ay isfiiriyeen kadib waxa ay soo direen nabadoon nuur oo bidaar ay ku taalo isaguna waxa uu bixiyey jawaabtaasi haddii ay sax tahay haddii kale guddiga بسم الله سؤاشي لويدي مجموعة عمر وهي شيك waxa sababa bidaarta jawaabta ay ka bixiyeen kulay faahfaahin gadaalaan ka bixin doonaa ee jawaab saxan ma ah
waayahay jawaab sax ah ma ahan nuur waa la diiday sababta bidaarta ku dhalisay idinkana haddaad isku dayaysiin waan soo dhoweynaynaa nabadoonka asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca
aadan tifow aadan tifow malaha adigu bidaar ma lihin maya bidaar ma lihin horta qof bidaar leh ma iska weyseen ma anaga bidaar maba lihin bisideenaba inteena bidaar xaggay naga jirtaa dhowr qofaa ku jirtee meesha
waaya markaanoo la- laakiin markaanoo kale qof leh inuu idinku jiro xoogaa fursad ba idin ahaaneed ma way fiicnaan lahayd bidaarta waa inay aan hal iyo laba noo soo marin xag waa ku bateene waaya jawaabta maxaad maxaad markaad qiimayseen in maxaad isleedihiin waa ay sababtaa jawaabtaas waxa waaye hormaan waxaa la yidhaahaa oo la yidhaahaa jiro an- andirizoole miyaa la yidhaahaa jiro hormoonka isaga ah ayaa meesha ka dhammaada bidaarta sababtaas ay ku timaada sideedaba waayahay haddii ay sax tahay jawaabtaasi haddii kale guddiga ayaan hordhigaynaa insha allah macnaha dadkan ayaga bidaarta way ka baxdaa laakiin ma yaqaanaan wixii keenay
wixii keenay may usax usax Een, nabadoonnuur een, ah, waxaa lagu yiri bidaarta een, ah, een, way ka baxdaa mana yaqaaniin waxa keena maxaa ka leedaha maya horta af soomaaliga sidaa ma aha wuxuu ka wadaa asaga bidaarta ayaga way ku taallaa mana yaqaanin sababta ay ku timid laakiin waxaad ogaataa aniga wax ku saaran anaa fiirsan kara ayaga casharka ay naga qaateen oo madax naga saaran unbay ku jawaabi karaan hadday sax u noqoto
waayahay gabagabada ayaan kusii siqaynaa su-aasha bi- waayahay gabagabada ayaan kusii siqaynaa su-aasha bidaarta een xamaasad gaar ah bay lahayd guddiga ayaan u gudbinayaa maxamed sheekh een maxamedow labada dhinac jawaab bay bixiyeen een maxaad ka leedahay بسم الله ساشي لو يدي مجموعة عمر صانة هرير مرتي مجموعة أبو بكر كفايديسان ويهش وحي هاي تشاك وحسوا بدارتا مجموعة عمر هرتا ويد ذالين اسكو ضيفي عنه يسميين بدارتا فرع ويتهي عذر بدنا فرع لكن قفض دا هذا السكرتا محاكينا طبعا كله ما فرع واي وأيضو أن أغنهي inay gasho cudurrada la- la kala dhaxlo ay ku jirtaa laakiin wuxuu kuu sheegayaa ha asbaabti kale insuliinka aa, sokorti ka shaqaynayn oo jirkii jirkii sokorti ka baabi'inayn asbaabti kale uu kuu sheegaya laakiin ma sheega inay wiraaso tahay marka bidaarta iyadana waa wiraasada ay ka mid tahay laakiin sabab keenaa jira oo marka majmuucada abubakar jawaabtii ay ka- ku jawaabeen oo ay dhaheen waa hormo- hormoon loo yaqaan androgen oo jirka ku yaraada waa jawaab saxa waayahay aad bay u mahadsan yihiin majmuucada abubakar su-aashaasi waa ay ka faa'iidaysteen waxaana ay ku heleen hal dhibic su-aasha kale in waxay hortaala abubakar sheeg nuuca cunto ee aan isbedelayn muddo dheer mar kale ayaan ku celinayaa sheeg nuuca cunto ee aan isbedelayn muddo aad u dheer waxaa usoo istaagay mid ka mid a noodoonada magacaada magaca sida sida cali jawaabta jawaabta markaan isku dayo eh, waa malabka waayahay haddii ay sax tahay jawaabtaasi in kale waxa ay hortaalaa guddiga waxaan dareemaysaa xoogaa majmuucada abubakar in geli- qey- qeybaha dambe ay aad u soo kaceen maxamedow En, uh, dadaal badan bay bixinayaan Ah, horta waa Ciyaar ciyaar waa waa geli gelin dambe dambe oranaya.
sax weeye marka majmuucada abubakar inta dambe dhaqdhaqaaqeeda aada u badan yahay waa xalqadana qaybtii horena waa labada majmuucaba waa tii dardar ku socdeen marka jawaabta hadda ay bixiyeen walaalaha oo su-aashii ahayd sheeg cunto aan muddo dheer isbedelayn jawaabtay ka bixiyeen oo ay dhaheen waa malabka waa jawaab saxa waayahay aad bay u mahadsan yihiin majmuucada cumar su-aasha ugu dambaysa dhankooda waxa ay tahay sheeg magaca halbeega lagu cabiro xoogga korontada mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada cumar waxaad sheegtaan magaca halbeega lagu cabiro xoogga korontada hal daqiiqa ayaad haysataan majmuucada cumar ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد nabadoon cilmi xuseen ayaa soo istaagay gabagabada ayaa lasla soo gaarnay qaybihii dambena in lagu hayay ma muuqatay bay kula tahay may waxaan xataa qaybta dambe oo dhan haddaan siino kuwaana soo gaari maan waxay soo socdaan cali farxaan xaggay soo socdaan annagana waa jilibaan galow haynaa waayahay nooma soo dhowa jawaabta natiijada goordhow ayaan ku dhawaaqi doonaa.
jawaabta haddaan isku dayo halbeegga lagu cabiro korontada soomaaha waadaa la yidhahdaa ama kilowaat waa hagaag haddii ay sax tahay jawaabta uu bixiyey nabadoon cilmi guddiga آه، بسم الله جاوبت آه، سؤال شو ويدي مجموعة عمر أو هاي تشيك مقع هالبيقة لقو عبرو حوقة كورنتضا جاوبت إيه كبحيين جواب صح معه
majmuucada abubakar haddii ay ka faa'iidaysanayaan jawaabta su-aashaasi ka faa'iidaysiguna wakhti ma laha su-aashu waxay aed sheeg magaca halbeega lagu cabiro xoogga korontada jawaabta haddaad ka faa'iidaysanaysaan majmuucada abubakar asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ومجموعة أبو بكر نبضون حسن بوروة xasan borow in qaybihii dambe xoogaa dardara lasoo baxdeen In, ah, jawaabta ma haysaa su-aashii dambe ها نعم maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa وسعدة saacadda waayahay haddii jawaabtaasi ay sax tahay in kale guddiga ayaan u bandhigi doonaa insha allah آه، بسم الله سؤال شو ويدي مجموعة عمر صونا هرير مرتي كفايديسيان أهلا مجموعة أبو بكر وأهيد شيك مقع هالبيقة لقو عبرو حوقة كورنتضا جاوبت إيه كبحيين وجواب خلدان
waa su-aashii ugu dambeysay labada dhinacna waa ay soo hareer martay oo qayladii amada ciidii ugu dambeysay waraabaha ayaa yeeray En, mar kale koley idinkuma yeeri doono En, gabagaba ayaa lasla soo gaaray En, jawaabta guddiga ayaan ka sugaynaa insha allah Eh, bismillaah su-aasha la isweydiiyey waxay ahayd halbeegga lagu cabiro xoogga korontada horta majmuucada cumar jawaabtii ay ka bixiyeen oo ahayd kilowaadka xoogga ma aha waxay halbeeg u tahay xoogga korontada qulqul- qulqulka korontada xoogga ay ku socoto ma aha halbeeggiisa ee waa wixii la isticmaalay halbeeggeed marka eh, xoogga korontada halbeegga lagu cabiro waa ambeer ambeer ha ambeer ay dhahaan waa mili ambeer isagoo ahna waa jiraa sida kilogram iyo gram ay u kala jiraan marka waa ambeer xoogga lagu cabiro waan filayaa in jawaabta ay qorteen lagana faa'iidaystay gabagabada barnaamijka la soo gaarnay goordhow natiijada ayaan ku dhawaaqi doonaa laakiin ka hor natiijada labada majmuuca ayaa laba qof ka codsanaya inay soo istaagaan waxa ay rajeynayaan majmuucada abubakar asidiiq iyo majmuucada cumar ibnulkhadaab waxyaabaha ay ka rajeynayaan in uu ku soo gabagaboo barnaamijka iyo farxaddooda waata waxaan ku hormaraynaa majmuucada abubakar nabadoon cabdiraxmaan aa u soo istaagay hay nabadoon soo dhowo
anigu waa cabdiraxmaan oo kana socdo majmuucada abubakr sidiiq xoogaa ilma odayaashan xoogaa maaragtay yara waa naga orod badan yihiin markaad fiiriso si dhul u fiiriso Anaga- malaha xamaasadda idinku kaga sareeya laba kelimaan rabaa inaan ku rido wanu kaadiniyo waxmaad haysiin goobtaa keeni doontiin horta waa sucaalool fayowna aniga marka waxaan dhihi rabay waa sucaalool fayowna ho cumar dadkiisa caayima majmuucada cumar anigu ma caynaayo oo hadda waa walaalahayn waa mogta laakiin waa naga carab dheer yihiinoo cawada waa casamareen marka intaas baan rabaa inaan ku daro
aad buu ubaahsan yahay majmuucada abubakar waa laga sugayaa qofka ay soo dirayaan ku aadda rajadooda bismillaahi cab- eh, caadan xuseen cabdulaahi la yidhaahdaa aadan en uh, cumar ayaad ka socotaa en barnaamijka xalqadiisii labaad waan soo gebagabeynay natiijada goordhow ayaa lagu dhawaaqi doonaa ka waran maxaad filaysaan oo aad rajeynaysaan bismillaah een, in yar kaftan haddaan hormariyo maanta markii oo laisu soo aruuray oo lasoo xaroonay majmuucada abubakar macal suldaankooda hogaamiyahooda waa isla soo aruureen yare annaga waxaa weeye een, suldaanka een, een, maxamed deeq iyo iyo iyo iyo afhayeenkan maxamed miyow yare hoogo dibay nagu soo dhaceen markaasaa waxaa la yiri waxayna yidhaahdeen warbal nimankan haye waa hogaankooda waa- waa maxaa se- maxa- maxaa samayn doontaan waa idinka maqan yihiin camal Haa. markaasaan niri annugu haddii ilaahay raalkan hadday maqan yihiin looma baahno hataa telefoon aa laga waca inay yimaadaanba looma baahan iyagan u yaraan shan shir ayay yeesheenoo annagana macnaha waxaa weye halkiin loo fadhiista sidii aan ugu nimaan tanna waa u jeedaa hadda kulley had- markii hore waxaad u moodaa dad rag in la isku soo xulay oo meel wixii oo oo sooso ay yihiin Een, een, een, qofka haddii uu sii kufo inuu kacaa la rabaaye haddii ilaahay raalkan oo nafta baaqi ilaahay naga dhigo ilaahayna tuso arrifa dambe inay soo kici doonaan ma umalaynay si hadda jiiftaan taasaan u jeednaa marka waxaad rajadiina waxaad aaminsantihiin inaad tarkan- tartanka idinka guulaysateen saasaan aaminsanahay maasha allah waayahay natiijada waa lagu dhawaaqi doonaa waana sheegi doonaa insha allah majmuucada abubakar waxa ay soo direen nabadoon kufridiid soo dhowo nabadoona in ah, maxaa rajeynaysaan oo walaalaha idin la tartamayna in ah, tartanka ay soo bandhigeen ka waran ah, si guud waxaa layidhahdaa in garay labo in qof kama wada qoslisiiso in ah, maxaad dareenteen idinku waxaan dareemaynaa cayaar aad u wanaagsan tartan wanaagsan aad u wanaagsan kolleyna qolaan rayn lahayd waana laga adkaaday ya waana laga adkaaday malaha macnaha iyadoo natiijo lagu dhawaaqin ayaa is dhiibtay miya ya waan arkayna hadde waa hor joognaaye waana laga adkaaday adeer laakiin hadde waxa weeye qolada qolaan adkaan lahayd cayaartuna aad iyo aad bay u qurux badnayd iyo tartanku aad baan ugu faraxsannahay marka qola adkaan lahayd caawna laga cilmi caawa iga adkaa geyb dambaan ka raadsanaya haddii aan la yidhaahdo cilmi xuseen in tartanka labadiina mar aad kasoo muuqateen in ah, warkaa waa barbardhac isaag dhacnay waxa uu aad u Way isaga dhaceen, dareemaya laakiin waxaan rajaynayeen markaan inaan legdayin laakiin way legday waayahay aad aad waasantahay nabadoon kufridiid goordhow natiijada ayaan ku dhawaaqi doonaa barnaamijkana waan soo gebagabayn doonaa insha allah guddiga ayaa ku mashquulsan tirinta natiijada barnaamijka علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان waa tahay qaybaha dambe ee barnaamijkii tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaan isla soo gaarnay waxa la wada sugayo waa natiijada tartanka labada dhinacba qof weliba waxa uu danaynayaa in lagu dhawaaqo dhibcaha uu helay inkastoo majmuucada abubakar horeyba ay kaga sii hordhaceen oo ay yidhaahdeen qolada kale ayaa naga guulaystay haddana guddiga ayaan ka war sugaynaa in natiijada uu ku dhawaaqo waxaan siinayaa maxamed sheekh maxamedow in ah, tartanka laba xalqa ayuu ahaa in habeen hore in xalqadii koobaad ayaa noo baxday caawana xalqadii labaad ayaa la soo gebagabeeyey xalqa saddexaad ayaa jiri doonta oo xaflad loo qaban doono odayaasha dad kala duwan ay nagala soo qaybgeli doonaan abaalmarino lagu bixin doono biidni illahi alkariim labada xalqo in ah, natiijada ah, sida loo kala lahaa iyo dadaalka ay labada majmuuca bixinayeen bal aan ku dhawaaqno بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد waxaa ilaahay mahadiisa inuu halkaa noogu soo gabagaboobay Ee, xalqadii labaad ee tartankii tartan aqooneedkii odayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose labada xalqo marka xalqadii koowaad iyo xalqadii labaadba insha allahu tacaala si gooni gooni aan u kala sheegi doonaa natiijada kadib si eh, waxaan sheegi doonaa guud ahaan marka labada majmuuco waxay kala keeneen labada xalqo markii la isugu daro xalqadii koowaad oo ka koobnayd labaatan su-aal oo majmuuco walba toban su-aal ay nasiib u heshay Eh, majmuucada abubakar sidiiq haddaan ku bilaabo waxaa la weydiiyey toban su-aal tobankii su-aal eh, waxaa si toos usoo hareermaray lix su-aal hal su-aalna haaf ay oga jawaabeen haafay ka sheegeen saddex su-aalna toos ay oga jawaabeen oo halkaa waxay ku heleen saddex su-aal oo min labo buundo ah waa lix iyo su-aal haaf ay oga jawaabeen toddobo toddobo darajay halkaa ku keeneen Eh, majmuucada cumar wareegii koowaad iyadana waxay nasiib u heshay toban su-aal tobankii su-aal waxay si toos ugaga jawaabtay lix su-aal waxay khaladay afar su-aal kifaa'idaysiga intaan la gaarin su-aalaheeda tooska ah waxay halkaa ku heshay laba iyo toban buundo marka majmuucada abubakar kafaa'idaysi ma helin wareegii koowaad halka majmuucada cumar ay heshay kafaa'idaysi labo su-aaloo toosoo kafaa'idaysi ay su-aal haaf ah marka si guud wareegii koowaad majmuucada abubakar waxay keentay toddoba darajo majmuucada cumar wareegii koowaad waxay keentay afar iyo toban darajo iyo bar Ee, wareega labaad marka u imaado majmuucada abubakar waxay heshay toban su-aal ay nasiib u heshay tobankii su-aal waxay ka jawaabtay ee, lix su-aal oo waxay heshay laba iyo toban darajo majmuucada cumarna tobankii su-aal ay nasiib u heshay waxay ka jawaabtay toddoba su-aal oo halka ay ku heshay afar iyo toban markii okaadwili ma gaarin marka markaan kafaa'idaysyada ugu darno majmuucada abubakar ee, wareegii labaad waxay kafaa'idaysi u heshay laba su-aal oo min la- ee, hal buundo oo laba darajo ah markii si guud majmuucada abubakar wareegii labaad waxay heshay afar iyo toban darajo halka majmuucada cumar ay kafaa'idaysi aan u heshay afar darajo markii majmuuc loogu daro kuwii toos ugaga jawaabtay waxay heshay sideed iyo toban darajo marka wareegii labaad wuxuu kusoo gabagabowey majmuucada abubakar oo haysato afar iyo toban darajo iyo majmuucada cumar oo sideed iyo toban darajo haysato Ee, si guud marka labada wareeg marka isugu darno labada majmuuco majmuucada abubakar oo la weydiiyey labaatan su-aal labada wareeg labaatan su-aal la weydiiyey sagaal su-aal si toos ay ugaga jawaabeen su-aalna haaf oo halkaa waxay ku heleen toban iyo sagaal laba kafaaidaysina way heleen sida guud marka majmuucada abubakar guud ahaan labada wareegba waxay keentay kow iyo labaatan darajo majmuucada cumar wareegga labaad iyo wareegga koowaad markii laisugu daro waxay nasiib u heshay labaatan su-aal labaatankii su-aal waxay ka jawaabtay saddex iyo toban su-aal toddobana way khaladay lix iyo bar kafaaidaysina way heshay si guud marka majmuucada cumar wareegii labaad wa- iyo iyo wareeg koowaad markii laisugu daro guud ahaan waxay keentay soddon iyo laba darajo iyo bar haddaan soo koobo maadaama aan maro badan kala ba- eh, kala baahiyey majmuucada abubakar waxay haysataa kow iyo labaatan darajo majmuucada cumar bin alkhadaabna waxay haysataa soddon iyo laba darajo iyo bar aad bay u mahadsan yihiin labada majmuuco waxaan u kala yeeri doonaa in uh, amiiradooda in natiijada siday u arkaan in uh, waxaan ku hormarayaa in ugaas ibraahim oo majmuucada abubakar kow iyo labaatan darajo ayay la yimaadeen in uh, dareenkooda iyo siday u arkaan tartanka iyo siduu u socday in uh, kelimadiin u dambaysa dhankiina بسم الله الحمد لله إله ومحسن إله جسي شرف لنا وقد ميسي وأن آدي هذا أمه هذا لنا ترين كانوا وحير سرع وأن كفر حسن هاي وحاوي لو المه هدي أرض وذا جلان مدن باجيت هرتجا مركي هدي هرتجان وهو قن عسنا إنه وحاوي مركي القادم دونا حلا إن جزاكم الله خيرا حلا ما دام أنا قيف قبل كأنا هاي هدي ريان وأنا بخيرني haddii aan ka raynin waa iyagoo raayo marka insha allah saas alle jazaakum allah khayr waaya xamaasaddu waxaan dareemayaa inay yara degtay in uh, dhanka kale in uh, ayaan aadayaa in uh, cumar amiirkooda in uh, suldaan maxamayow S- maxamayow in dhankiina ayaa guushu ay haleeshay dareenkiina iyo farxaddiina ku aadan in uh, tartanka siduu u socday iyo gebagabadiisa Eh, bismillaah alxamdulilah horta awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa allah maanta oo munaasabadda ciidul adxa isku kaya keenay annaga iyo walaalaheena ogaanaqiibyadii kale oo gobolka annagoo u tartamayno barnaamij aqoon guud oo dhinac walba leh haddana maxay ahayd eh, guushana ilaahay subxaana wa tacaala dhankeena uu soo mariyey haddii ay tahay majmuucadii cumar binu khataab aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa waxaan leenahay ilaahay baan wax badan ugu mahad celinaynaa uma waxaan leenahay walaalaheena kalena ayagana waxaan leenahay sabra ugaaska ayaa waxaan leeyahay ficil aad samaysana samir baa u fiicane ha fakarin ugaas joog waayahay aad baad mahadsan tahay suldaan maxamayow guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xalqadii labaad tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidul adxa iyadoo ay jiri doonaan in xaflad odayaasha lagu abaalmarin doono biidni illahi alkariim wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoosena ay taabagelinayso xafladaas iyo kalimaadka laga jeediyena biidni illahi alkariim dib ayaan xalqa saddexaad idinkaga soo gudbin doonaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان